bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku haastaysan tahay afar iyo labaatanka bisha abriil sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gudaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in dib deegaan ay ciidanka dowladda iyo kuwa midooda afrika amisom la wareegeen maalintii shalay ay mar kale la wareegeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab aruurnimadii hore ee saakirka gadaal weerar halkaasi ay ku qaadeen al-shabaab sida wararka ay sheegayaan saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo ka gaabsaday ka warbixinta xaalada dagaal ee ka dhacay gudaha gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka mareerey ayaa waxa ay sheegayaan inaysan jirin ciidamo dowladda oo halkaasi la wareegay balse keliya ay ahaayeen ciidamo roonda ah oo halkaa marayay kuwaas oo weerar gaadmaha kala kulmay al-shabaab dabadeedna ay iska difaaceen wuxuuna sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska gobolka shabeellaha hoose in dabagal ay ku sameeyeen maleeshiyaadkii ciidanka weerarka kusoo qaaday taasina ay keentay in deegaanka mareerey iyo tuulooyin ku dhowdhow ay ciidamadu gaaraan al-shabaab ayaa saaka iyagoo hubaysan dib ugu soo laabtay deegaanka mareerey oo shalay lagala wareegay waxayna dib u qabsadeen deegaankaasi iyadoo sidoo kale aysan jirin wax khasaaraha oo laga soo warinaya dagaalka u dhexeeya shabaab iyo ciidamada dowladda ee ka dhacay deegaanka mareerey ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale degmada qoryooley wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in tuulooyin ku dhowdhow oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya weerar ay ku qaadeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ah weeraradan ayaa la tilmaamayaa inay ahaayeen mid saacado qaatay amisom ayaa la tilmaamay inay adeegsatay hubka noocyadiisa kala duwan oo dhowr jih ay u riday iyadoo sidoo kale ay jireen khasaaro laga soo warinaya warar weerarkaasi xalay lagu qaaday fariisimada ciidamada amisom iyo kuwa mido iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaanka qoryooley wararku waxay intaasi ku darayaan inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo dad rayid ah lama soo oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay halkaasi waxay aadeen folo adigu meelahaas ay taagtaagnaa mariiri erigidii maqdirida wax kasoo joogjooreen ciidankii iyagana hadda ciidanka maaheeday oo hunwaa un joogna maahana ciidan ay hor istaagi kareen maahenan wayna carareen waa la baacsaday ilaa macalinka badafsigii gordiida mariiri dhulkaan dan ciidankana waa ay joogaan iyaa ku rondaynayaan meesha waa la aadi jira habeenkiyaa la roondayaa oo maalintiyaa la roondayaa ciidankii ka soo baxa hadda amasomta oo number konton ka soo baxaa maxay aheeday yimaado dhinacaan maanta buuro ilaa maxay aheeday durdimiili iyo dhulkan anaga dhinacan waa baxnaa marka wax lama arki jirin waa la soo socdaa markay maqlaan meelihii waa ay ka tegi jireen wixii maayo meelaha joogjoogay maalintii shalay ahayd ayaa waxa uu dagaal xoogan ka dhacay deegaanka mareerey dadka deegaanka ayaa la tilmaamay inay bilaabeen inay ka barakacaan degmada qoryoole iyagoo ka baqdin qaba saameyn uu ku yeesha dagaalka u dhexeeya ciidamada amisom iyo kuwa dowladda oo isku dhinac ah iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab mas-uul ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay inuu jiro khasaarooyin soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay balse aynan haatan carabaabi karin mas-uuliyiinta dowladda ayaa ka gaabsaday ka hadalka dagaalkii xalay ka dhacay qoryooley kuwa midowda afrika ee amisomna weli wax warra kama soo bixin oo ku aadan faahfaahinta dagaalkaasi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed la shaqaynta ciidamada dowladda oo uu sheegay in la-aantood aysan dhaqaaqi karin ciidamada waxa uu tilmaamay inay u baahan yihiin in farta loogu fiiqo goobaha ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab taasina keliya ay karaan shacabka soomaaliyeed oo si dhaba ula shaqeeya ciidanka waxa uu tilmaamay haddii taasi ay dhacdo in si deg dega looga adkaa doono kooxda al-shabaab oo uu sheegay inay kasoo horjeeda xasilooni iyo nabadgelyo ka dhacda soomaaliya waxauna tilmaamay in mar waliba shacabka iyo ciidamada oo iskaashanaya ay yihiin kuwa guulaysan doono dowladda ayuu sheegay inay ku dadaali doonto bixinta waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed si meesha looga saaro al-shabaab taasina dowladda way ballan qaadaysaa balse waxaa loo baahan yahay doorkii shacabka sidaasi waxaa yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
inaan ciidamo fiican horno tababar siino raashinkooda iyo noloshooda meel saarno caafimaadkooda iyo fiilinka aan ka warqabno agabkii iyo qalabkii u baahan yahin aan u dhamaystirno discibliinna aan siino taasna ay tahay shaqadooda inay u dhintaan dalkooda laakiin keligood waxba qaban karaan waa inaan caanaha iyo biyaha iyo nolosha iyo waxba ka daboodno waa inay dareemaan inaad garab garab tihiin oo aad taageero u haysaan waa inay dareemaan markaas waxaa imaanaysa inay ligooda kor u kacdo diinka ahay xaqiiqi waxay tahay nin ma joogsan karaa maxaa yeelay haddii shacabku ka hor yimaado waxay noo sheegayaan shacabka meelahay ku jiraan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa ka dhawaajiyey in dhammaystirka qabyo qoraalka dastuurka afti looga qaadi doono gobollada dalka soomaaliya oo uu sheegay in haatan xaalad deganaansho ay ka jiraan waxa uu sheegay wasiirka in markii hore caqabado ay jireen deegaano dhowr oo ka tirsan soomaaliyana gacanta ay ku hayeen al-shabaab oo waxa uuse sheegay haatan marka lasoo dhammaystiro arrintan in afti looga qaadi doono shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan maamul goboleedyada caasimadahooda iyo sidoo kale magaalooyinka la tegi karaa ee ayagu ay ku sugan yihiin dadka soomaaliyeed sida magaalooyinka boosaaso beledweyne baydhabo kismaayo muqdisho jowhar iyo sidoo kale goobo kale oo amni ah oo uu sheegay in la tegi karo lana lana gey karo ama laga qaadi karo afti dadweynaha ku dhaqan degmooyinkaasi wasiirka ayaa carabaabay in haatan ay wax badan la tashiyo kala samayn doonaan shacabka soomaaliyeed qaabka uu noqonayo dastuurka marka wax laga bedelo waxna lagu soo daro sidaa uu sheegay magaalooyin badan ayaa markaas haysta shabaab markii lama tegi karin haddaba maadaama magaalooyinkaas ay furmeen waxaa rabnaa doodan oo dastuurka dib eegistiisa oo annaga wasaaraddeena aan u bixinay waa inay noqotaa sheeko qarameed ama national conversation inay noqotaa sheeko laga wada sheekeysa inay noqoto taas awgeed waxaan rabaa inaan gaarsiino magaalooyinka ay kamid tahay baydhabo ay kamid tahay kismaayo ay kamid tahay marka ay kamid tahay jowhar ay kamid tahay boosaaso ay kamid tahay beledweyne yani meel kasta oo xor oo soomaali joogta inaan geynaan rabnaa dibeedka wax kale lama maalinta aan rabno in dastuurkaas la ansixiyo oo laysu keeno gola ansixiyo dastuurkii lasoo hagaajiyo lasoo bedelayo waxyaala badan lagu dara waxyaala laga waxiyo aan soo dhamaystirno oo aan ummad u keeno waxaan rabnaa qof walba oo fiirsanayo ama arkaayo inuu yidhaahdo yes sheekadaan sheeke qarameedkan qeybaan ka ahaa waxbaan uga jiray waa xasuustaa qeybtaan ka galay inuu qof wax dhihi karaa oo berrina qofka dhihi karin war dastuurka ani banaankaan iga keena maxaa yeele waxyaalo badanaa la iska keeni karaa laska dhihi karaan oo dastuurkan gaalaa ka dambaysa ama hebelaa ka dambeeya ama ama haddii la rabo qaar waxay leeyihin xoosha hoos kasoo qortay marka waa naga wada wen yahay annaga dhan waan waana la wada leeyahay wada wada tashigeena waxay noqonaysaa wada tashi mataqaanaa dadka ladagaa ugu dambeynna dowladda waddanka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in dib ay u bilowdeen haatan xawlihii burcadbadeeda soomaalida ay kaga qooleysanayeen ama ku afduubanayeen maraakiibta mara xeebaha dalka soomaaliya iyo goobaha ku dhow dhow waxaana dowladda maraykanka tilmaantay in sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankiio haatan laga joogo muddo shan sano ah laga waayay xeebaha soomaaliya burcadbadeeda balse haatan ay bilaabeen in dib ay usoo laba kacleeyaan markab shidaal oo ay dhowaan ay qabsadeen ayaa ahaa kii ugu horreeyey tan iyo labada kun labaiyo tobankii kooxda burcadbadeeda soomaalida ayadoo markii hore wajahaysay caqabado dhowr oo kaga imaanayay wadamada ayagu sheegaya inay la dagaalamayaan burcadbadeeda oo qudhooda lagu eedeynayo insi sharci darraa ay kaga jilabtaan biyaha soomaaliya sidoo kalena ay ku daadiyaan wasaqda haraadiga warshadaha wadamada qaaradaasi yuruba warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idiin soo saaray idin akhrinayay tan iyo intaan warkan warka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu